gabar dhalinyaro oo soomaali ah ayaa magaalada minneabolis uga dhawaaqday inay u tartamayso aqalka sanadka ee gobolka minnesota gabadhan oo lagu magacaabo zaynab maxamuud maxamed ayaa haddii la doorto waxa ay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah islamarkaana muslim ah oo loo doorto aqalka sanadka ee gobolkaasi minnesota wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo zaynab waraystay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey inay aqalka sanadka u tartanto waxaa igu dhalisay inaan aqalkan u tartamo communitiga iyo dariskayga aan meesha aan deganahay baa isoo wacaan gabartii kursiga haysatay shan iyo toban sannadood way ritaayar garaysay markay ritaayar garaysay oo ka socotayna dadka oo communitiga dhan sababtoo ah shaqadan sameeyo way isoo waceen waxay rabeen inaan anigu u tartamo oo ayada aan bedelo maxaad u malaynaysaa dadka xaafadaada degan ee deegaankaagu inay ku yidhaahdaan noo tartan sababtu maxay tahay waxaan u arkay in ay ii arkeen qof xilka qaadi kara qof shaqada kasoo bixi kara iyo qof oo ayaga la taagnaan doona oo aan albaabada ku xirayn hadhow marka aan galo gabar yar baa tahay afar iyo labaatan sanaad jirtaa dabcan gabar madow baa tahay gabar muslin ahaa tahay aqalka sanadka ee gobolka minnesotana taariikhda qof madow ah gabar madow ah oo haddana muslinah weligeed lagama dooranin rajada aad qabto inaad kursigan ku guulaysan karto waa rajo aad iyo aad weyn sababtoo ah shan iyo toban sannadood marka gabadha hadda haysata la doortay waxay noqotay gabadhii ugu horreysay oo latiina ahayd markii la doortayna ayada shan iyo tobankaa sannadood dad u eg oo kale baa kursiyaal kale u tartameen oo badiyaan qof gabadh madow ah weligeed lagama dooran anigaa ugu horeyn doona gabadh muslima oo xijaaban anigaa ugu horeyn doona waxay furaysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn in igu daydaan oo soo dabaraacaan dadka qaar waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan gabadhan waa gabadh aada u daayar wax kaley qaban kartay siyaasadda horumar aan ka ahayn in kuraasta layskala kala bedasho badan lagama helo dhaqaalo badan kuma jiro dadka qaar inay ku oran karaan weli ma gaarin heerkii aqal sanad oo dadka waaweyn kursiga kuraas looga bartay aanay u tartanto dadka arag sida noocaas qabi karaa maxaad ku leedahay soomaalideennu berigii hore waxaynu dhihi jirnay dadku qofku markuu weynaado buu kursiga u tartamaa laakiin qofku markuu u tartamo kursiga oo u badiyo waxyaalaha baalisiska ama iyo sistamyada oo ay bedelaan dadka yaryar bay afacti garanaysaa anugu qof yar waa ahay oredy dad baan lasoo shaqeeyey kursiyaal badiyeen balicies baan kasoo shaqeeyey oo baasgareeyey lobbyist baan noqday state sanadka so shaqada waan aqaanaa waa fahmi karayaa waana garanayaa siday u kala socoto dadka yaryarna aniga igu dayan karaan adigu sidaad sheegtay dad badan baad la soo shaqaysay dadka aan ka xusi karno waxaa ka mid a naadiya oo loo doortay st louisburg golaha deegaanka cumar faatax oo aqalka sanadka hadda adigu aad u tartamayso isna loogu toortay dadka goobjooga oo ayaan ka mid ah inaad kaambeynyadaas ama ololayaashaas aad ka soo shaqaysay waa maxay waxyaabaha saldhigga u ah ama aad ku duulayso aad doonayso haddii lagu doorto inaad wax ka qabato ya horta districtgeyga waxaa weeyaan waa mostly families waxaan ugu badan cadaan waxaa ugu badnaatee meelaha oo gaabska ay ku jiraan waxaa weeyaan health careka soo systemska health careka inaan ka shaqeeyo oo meegsharo gareeyo dadka oo na soomaalida bes laakiin qof kasta oo districga degan inuu health care heli karo oo aanay health careka unu shaqadiisa ku xidhnaan karin sababto ah qofka hadda bandemic markuu markuu markuu bilowday dadka shaqooyinkii way ka tageen ama shaqooyinkii way fasaxeen markay fasaxeenna health carekii wuu ka dhammaaday sidaas ma aha qof bini aadmi inuu u noolaado tan kale waxaa weeyaan dumar madow ah weligood lama dooran dumarka madowga ah minnesota health care systemka ayagaa ku safar gareeya especially soomaalida dumarka ah qof u taagan oo dareemaya xanuunkaas ma jiro laakiin ani haddaan galo waan waan u dagaalami doonaa waana ka shaqayn doonaa tan kalena waxay tahay economicska inoo dadka shaqooyinka ama way ka yaraadeen ama way ka tageen kuwii helayana ma rabaan inay dib ugu laabtaan because dadku waxay fahmeen inay dowladdu ay samayn karto unemployment unemploymentiga weligood way samayn kari jireen laakiin sanadkan waxayna ina tustay in ay u samayn karaan siduu qofku noloshiisa ugu noolaado oo uuna ugu laaban shaqo conditions oo private companies ay ku abuse garanayaan waxaynu u baahannahay in governmentigu taas ay sii wado laakiin ay equitably kusoo wado ee kaloba waxaa ka wadaa dadka madowga ah soomaalida cadaanka ciddaa tahay in feer ahaan ama xaq ahaan laydii kala siiyo aan dadka qaar loo badin waxaa laga yaabaa dad badan markay maqlaan oo markii ugu horreysay oo gabar madooba loo dooranayo inay aqalada isku qaldi karaan aqalkaaynu ka hadlayno waa aqalka sare ee gobolka minnesota dabcan ka hoose ee gabar soomaaliyeed oo la doorta ayaa ku jirta waxaan rajaynayaa dad fara badan inay sidaa u fahmi doonaan adigu ka zaynab ahaan halkan miyaad ku dhalatay anigoo yar baan imi waxaan imi maalintan mar- anigoo toddoba jira
taasina waxa ay ahayd zaynab maxamuud maxamed oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka minnesota waxayna u waramaysay wariyaha v o a maxamuud mascade